kulamada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada xaafadda hodan ee bariga ismaamulka wajeer ayaa waxay taas soo saareen go-aano ku aadan sidii lagu xakameyn lahaa maandooriyaha xaafaddaasi kusoo badanayo maandooriyaha iyo culimmada aadka ula dagaalamayaan ayaa waxaa ka mid ah qaadka noocyadiisa kala duwan xashiishka iyo sidoo kale dad la sheegay inaysan dhulka u dhalanin kuwaasoo xaafadda amni daradeeda halis gelinayo waxaay culimmada carabka ku dhufteen in goobo ganacsiyo oo xaafaddaasi ku yaalla dhowr jeer loo dhacay la jabsaday kuwaasoo laga aruursaday agabkii ama waxyaabihii gudaha ugu jiray culimmada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada xaafadani ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen madarasada caaisha ee ku taalla xaafadda shalaytay ayaa waxa ay soo saareen go-aamo ka mid ah in habeenkii aysan socon karin mootada labalugaaleyda ah ama bikibikida sidoo kalena xaafadda hodan aan lagu dhex iibin karin wax maandooriye ah iyagoona waalidiinta xaafadda hodan degan ugu baaqeen inay carruurtooda aad u ilaaliyaan magacayga waa salaad cabdi galabta meeshan waxaan isugu nimaadnay inaan ka tashanna buulo hodan resident baan nahay waxaan ugu imaadnay meeshan inaan ka tashanna maanta xaaladaha magaaladan buuladan ka dhex jira waxaa dhacday laba wiil iyo gabar xaafado kale ka imaadeen inay guri masaajidka agtiisa isku qabsadeen oo habeenkii laga bixiyey oo si nabadgelyo ah loo wareejiyey waxaa dhacday nin dukaan jabsaday in alaabta asoo haasta loogu tagay oo nabar loo geysanino dowladda gacanta loo geliyey waxaa dhacday dowladda inaan codsi u geysanay waxyaalaha muqaadaraadka nagu dhexwada inay naga maaragtay soo dhex qabato ee naga dhex gasho ilaa hadda dowladda go-aanka ma hayn sidaasi awgeed buulahodan madarasol caasha aan fariisanay waxaan go-aan ku gaarnay inaan dowladda baaq u dirin baaqaasoo ah dadkan muqaadaraadka nagu dhexgadaaya maqooqaadka bangiga nagu dhexgadaaya dowladda inay naga qaban haddii dowladda arrintaas ay gacanta ku qaban waysa annagaa iska qabanayn gacantahayna isaga celinayna dad ma dilayna ruux waxba uma dhimayna beeshara xalaal ee waan ogol beecshira hadday xalaal tahay waan ogol habeenkii laba saac cishaha markaan tukana wixii ka dambeeya dhaqdhaqaaq ma rabno bigibigigii la arka qofkii la arka tillaabaan ka qaadaynaa dukaanka isoo furan aan aragna waan xiraynaa saacadan laga bilaaba haddii dowladda ay wax nasoo nasoo faragelin waysa annagaa gacantahayna isaga qabanayna haadaa wabilaahi towfiiq odayaashii magaaladii wajeer oo buulahodan ka soo jeedaan ka mid ahay galabtan waxaan iskugu imaannay buulahodan annagoo odayaal iyo culummo iyo caamo ah ee macal brofeshinka dhanba nala jiraan waxaan ugu kallifay galabta inaan halkan iskugu imaannoy waxaa weeye dhibaato badan baa weeyey gembiyahan dhanba ayaa nala soo diristay ay ka mid tahay waxyaalihii awel oo lokeeshimaha lagu arki jirin buulahodon magaaladii ugu fiicneed ugu nidaamsaneed ba yaay ahayd biryaha waxaa nala soo dirisay tuuga ay ka mid tahay dukaamo fara badan in la dhacay raggii dhacayna ragga ooy wajeer ooy u dhashay aan ahaynoo dad oo meelal ka imaaday oo kantri ka imaaday uu yahay laga daba tegey isagoo alaabtii oo haaste la qabta taasaa ka mida waxyaalaha ugu weyna oo hadda na haasto midii labayso risi kale oon arrin yaable oo weliba reebuulahodan aan ahayn oo dad oon jiraan uga imaaday iyo wiilal iyo gabdha ayaa intay soo baxaan ba haddana guryo kale meelaha intay ka karaystaan ba haddana duhurmaa lagu qabtay oon aad u xulxun oo binaadimada u xun oo muslimada u xun ay arrinta iidaheed ba haddana dhibkeeda ayaa nala soo dirsay tan saddexaad habeenkii waxaan ka barigele la'nahay bahashii la dhihi jiray pikipiki oy wareegaysa meel walba oo guri walba oy oo buulahodan ay taagan tahay waxay wado la garanaynin oy adeeganki habeenkii wax la soo baxa aan jirin oy dhibkaasan nagu badan midii afrayso baha la yidhaahda maqooqa ayaa meel walba laga furay oo ilmahay cunaayeen hata oy awil qaadum la cuni jiray laakiin waxa la yidhaahda maqooqa ayaa nala soo dirsay hadda oo darags iyo qamri iyo maxay ahayda iyo bangi ay wataan oo dukaamaha yarayaro dhan oo magaalada laga furtay runtii arrimahan ayto wax badan baa waraa ka qornay laanti dawladeed oo meel walba yaan gaarsiinnay wax tallaabo ka qaado ilaa saacadda ma jiraan tayla awgeed ayaa galabta nagu kalliftay marka inaan bress aan bixinno oon oon bayaanino wixii na dhibaya inaan ka hortegayno dawladana aan ogeysiinno haddii dawladii tallaabo qaadi wayso annaga inaan oon u istaagno arrintaydaha meel iska saarno marka intaas ayaan yaan ugu kalliftay galabtan inaan iskugu imaanno oo bresskan u qabannay marka waa in ogaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi taala haa baaqan diraynay waxaa weeyey waxaan ka codsanaynaa dawlad raggii aan dhahnay oy oo meelahan intoo katiimaha ka furteen oo maqooqa oo gadahayaan oo maxaan ku yidhaahdaa oo bank ay ku gadahayaan oo gabdhihii habeennimada oy raadinahayaan oo bikbiki magaalada ku dhex wadaan uma dulqaadan karno waxaan doonaynaa dawladii inay naga joojiso oo tallaabo qaado maqooqaa waxay iibsanayna magaalada hoose wax walba lagu inay ku iibsadaan haweenkeenoo magaalada hoose ay ku soo gataan qaar ay ka dhex baxaan maqooqaaga ay ka dhex fureen xaafadda xdeeda oo xashiishkan ay ku dhex wadaan inay ka dhex baxaan xaafadda aan lagu arkin shacabku aad buu gadowsan yahay haddii dowladda ay dadkaa ka dhex saari weysana waxaa khatar inay khatar amni ee xaafadan ay ka dhacdo waxaa kaloon oon baaqaynaa mootooyinka bigibigida isteejaha ka samaysaan xaafadda dhexdeed inay magaalo isteej ka samaysaan qof soo qaata inay xaafad keenaan celiyaan moogi inay xaafad dhexdeed isteej ka samaysaan tan laba salaada cisho haddii la tukado bigibigi xaafad dhex socota inaan la arkin haddii ay dhacdo saambiili inta la gaaro bigibigi xaafad dhex wareegi la arko dadka xaafadda waxay ku tasheen inay tallaabo qaadaan oo meel ay saaraan dadka ayaga xaafadda dhex wareeganayaan dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka codsiga bulshada buulahodan oo waxaana culumada odayaal ay joogaan inay tixgeliso dadka dadkaas amnigooda khatar uu ku yahay igana xaafadda khatar bay ku yihiin inay ka socsaaraan tan saddexaad waxaa weeye dadka tuugada ahoo habeenkii intay dukaamaha soo jabsadaan guryaha haddana gashanayaan guryaha la kereeyey waxaan leen dad ka kereeyey ha ka saaraan dadkaas soo dhacayaan guryaha islaamka soo dhacayaan ay xaafadaha ku hayaan ha ha ka bixiyaan dowladda waxaan ka codsanaya dadka noocaase oo qaarkood haddaba gacanta ay ku hayaan inay xaafadda ka saaraan asalaamu calaykum waraxmatullah si kastaba ha noqotee tani ayaa imaanaysa iyadoo ay dowladda countiga wajeer wado sharci lagu xakamaynayo ama lagula dagaalamayo maandooriyaha kaas oo ay hadda uu joogo aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer